asalaamu calaykum waraxmatulla barakaatuhu wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso badan leh muuqaalka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa saad sawirka ku aragtaanba saddex dhalo saddexda dhalo ayaan kusoo qaatay muuqaalka aad arkaysaan waxaa ku qoran dhalada ugu horeyso spiritually ruuxda dhalada labaad waxaa ku qoran mind oo ah maskaxda ama caqliga dhalada saddexaad waxaa ku qoran body oo ah jirka waa inta qofka bini aadamku ka kooban yahay inta badanna cashirada aan duuba markay noqoto dhinaca cilmi nafsiga ama psychologiga waxyaalaha aan ka hadla waxay tahay qofka siduu naftiisa ku horumarin lahaa sidoo kale isla dhalada waxaan ku qoray life style oo ah nolosha ama qofka sida nolosha uu u maareeyo haddaba adiga i daawanaya maalintaada afar iyo labaatan saac ayaad haysataa maalin kasta ay kusoo marto afar iyo labaatankaas saaco ka mid ah waxa aad qabanaysid ama ficilada aad haysid waxaad buuxinaysaa mid ka mid ah dhalooyinkaasi dhalooyinkaasi ee saddexda xaba ah nolosheena dhan way nala socdaan nagama harayaan waayo sababta ruuxda haddii lagaa siibo waad dhimanaysaa qofka markuu dhimanaya ruuxda laga qaadaa waa spiritual sidoo kale boodiga waa qofka jirkiisa si aad aragteen aan kala harin laga yaabo qofka inuu jirka qayb ka mid ee kaa go-do laakiin waad wadataa jirkaada waad socotaa intaad nooshahay iyo qaybta saddexaad oo ah caqliga maskaxda ee aada wadatid ee kula socoto ee aad ku fikiraysid wax ku qabanaysid ku hadlaysid wax ku cabiri kartid fikirkaada dareenkaada aad ku cabiri kartid marka laga soo taga markaa saddexdaas dhalooyin waxaan rabnaa nolosheeno dhan way nala socdaan sidoo kale wax kasta ee aan baranayno ee dhaqaaqeena ama ficilka ama aan samaynayno waxaan buuxinaynaa mid ka mid ah dhalooyinkaasi haddaba daawada waxaan rabaa maskaxda ah inaad fahamtid dhalooyinkaasi ma wax wanaagsan ayaad ku shubataa mise waxaan wanaagsaneyn waxa aad ku shubata ayaad ka helaysaa tusaale yaraan ku siinayaa haddii aad doonayso inaad jirkaada ama boodhigaada uu noqdo mid caafimaad qaba ee qurux badan ee wanaagsan waxaad u baahan tahay number one inaad hurdo fiican seexatid number two inaad biyo fiican cabtid number three inaad exercise ama jimicsi aad samaysid inaad ka taxadartid jirkaada waxyaalaha waxyeelada u keenayo ama dhibaatada u keenaya inaad ka taxadartid sidoo kale marka laga hadlaayo maynka maskaxdaada waa cilmiga aad ku shubaysid weeyaan misa kaba soo qaad haddii maalintaada waqtigaada aad ku dhamaysato inaad filimo iska daawatid inaad baraha bulshada ku jirtid inaad waxa macna kuu samaynayna aad ku dhamaysatid micnaheeda waxa weeyaan maalintaasi waxaad buuxisay dhalada ee maayinka ama maskaxda waxaad ku buuxisay waxay dan ugu jirin ee qashin ah waxaas ayaa kaaga soo baxay berito sidoo kale qaybta saddexaad ee ah spiritualka ruuxda waxaa lagu quudiyaa diinta diinta ayaa lagu quudiyaa qur-aanka ood akhrisid marka aad qur-aanka akhrinaysid ama kitaabka aad qaadid ama aad korka akhrinaysid waxaad buuxinaysaa ficilkaas isaga ah waxa weeyaan qaybta spiritualka ayaad buuxinaysaa haddii aad ducooyin akhrisatid ee aad ducaysatid ee ilaahay aad horfariisatid ee ilaahay aad baridid ee aad tasbiixda akhrisatid ee aad badisid maxay ahayd digriga alle aad badisid waxaad buuxinaysaa dhaladaasi dhinac wanaagsan ama wax wanaagsan ayaad ku buuxinaysaa waxaana berri kaaga soo bixi doona wax wanaagsan ma arkaysaa noloshaado dhan saasay ka simantaa haddaad aragtaan dadka maanta nolosha ka dhacay micno darada u ah waxba aanan ka oolin waxqabad aanan lehen horumar aanan lehen maxaa yeeley dhalooyinkooda ayay waxay kasoo buuxiyeen waxyaalo aan waxtar u lahayn laakiin ka waran dadka horumarka gaaray dadka wanaaga iyo wax badan oo qurux badan sameeyey dadka isbedelka nolosha kusoo kordhiya noloshooda isbedel ku sameeyey dadkaasi dhalooyinkaasi waxay ku shubteen wax wanaagsan ee beri wax wanaagsan usoo saara soo natiijada ayaa helan daawada waxaan rabaa gaaraan weliba dhalinyarada aanan fahamsanayn waxaan ka hadla waxaan rabaa inaad maalintaada isla fariisatid oo aad isweydiisid oo aad tidhaahdid walba saddexdii dhalo waan buuxinayaa maxaan ku buuxinayaa hadda mideen buuxinayaa maxaanse ku buuxinayaa okay haddii aad hurdaysa xilliga hurdada marka la gaaro habeenkii aad seexatid waxaad buuxinaysaa jirkaada waayo jirkaada hurdada way u fiican tahay caafimaad ayay qayb ka tahay waxaa la doonayaa qofka ugu yaraan daraasaada ay sheegayaan laisku raaca qofka inuu ugu yaraan sideed saacadoo seexda habeenkii si caafimaad qurux badan uu helo si uu uga badbaado cudurada iyo xanuunada ku dhacay okay haddii marka aad seexatid ee habeenka aada horidid waxaad buuxinaysaa qaybta boodhigaada maynkaada iyo spiritual intaba waad buuxinaysaa haddii ka waran caawa dhan aad soo jeedid ood sports ama filimo iska fiirsanaysid musasal aad daawanaysid media aad isaga dhex jirtid social media aad ku baashaalaysid then waxaad buuxinaysaa dhinacii xumaa ayaad dhaladii u buuxinaysaa waxaa faa'iido kuu lahan berrin iyaga kaaga soo baxay mise khasaaro weeyaan waxaan rabaa markaa daawade in number one horta aada bug iyo qalin qaadatid bugi qalin qaado waxaad is weydiisaa maanta saddexdan dhale waad haysataaye maxaan ku buuxinayaa maanta laga bilaabo qoro waxaad ku buuxinaysa tusaalo kale subaxii marka aan soo toosa aniga waxyaalaha ii qoran inaan dhaladaas ku buuxiyo waxa waayaan in haddii aan dukanayo ee salaada la igu leeyahay intaan weysaysto dukado sunooyin dukado salaada ka hor den haddii salaada xilliga faralka usoo gaara la gaaro aan dukado kadib aan ducaysto oo ilaahay aan hor fariisto oo ilaahay aan dambi dhaaf weydiisto oo aan tasbiix badan akhriyo ee aan adkaar badan akhristo maalintayda aan isxijaab maxaan buuxinaa saacadaasi spiritualka ayaan buuxinaya sidoo kale intaa markaan dhameeyo waxa iigu xigo ee aan sameeyaa inaan akhriyo maxay qur-aanka inaan akhriyo buugagta aan ogahay inay nafteyda horumarku kusoo kordhinayaan inaan akhriyo boodkasto waxa igu soo kordhinaysa inaan dhagaysto markaa ka dambe aan u gudbo qaybta saddexaad ee noloshayda maxaan markaa sameeyey markaan aqriyay buugag fiican oo waxtar ii leh kuwa maskaxdeyda ama cilmiyan ama caqliyan aan ku kobcaayo kuwa waxtar ii leh markaan aqriyo maxaa imaanaya waxaan wax ku shubtay ee aan maalintaasi wax ku shubtay dhaladii ahayd maynka ama maskaxdeed ayaan wax ku shubtay berin way ii soo baxaysaa haddaan xirfado barto markaan xirfadaha baranayo waxaan ku shubanayaa dhaladaasi maxay cilmi ayaan ku shubtay mayinkii ayaan buuxsaday berrina waa helayaa faa'iidadeed si marka aan intaas sameeyo waxyaalaha ii xigo aan sameynayo waxay tahay habeenkii inaan hurdo fiican seexdo qaybta boodhiga aan buuxsado ama dhalada qaybta boodhiga aan wax dhigto exercise inaan sameeyo jimicsi ugu yaraan soddon daqiiqo ah maalintii taasoo jirkayga waxtar u leh cuntooyinka aan cunayo ee aan calooshayda gelinayo inaan kontaroolo oon irahdo horta jirkayga ma u fiican yihiin mise uma fiicno haddaysan u fiicneen ma cunayo cuntooyinkaas maxaan markaa buuxsanayaa qaybtii boodhiga ayaan kobcinaya jirkayga ayaan caafimaadkiisa ka shaqaynaya maanta laga bilaabo waxaad isweydiisaa daqiiqad kasta ama second kasta waxa aad qobanaysi ma yihiin wax fiican walbo dhalooyinkaad buuxinaysaa hadda adiga idaawanayo waxaad daawanaysaa videogan aniga oo hadlaya aad daawanaysaa waxa aan kuu sheegayana waa wax waxtar kuu leh inta badan mar walba ee waxaad iga dhageysatid aan kuusoo gudbiyo inta wanaagsan ka qaado wixii xun qashanka isaga dar intaa wanaagsan ee muuqaalkan aad ka qaadata hal qodob ha noqdo laba qodob ha noqoto saddex qodob ha noqoto waxay kuu buuxinayaan qaybta maynka ama dhalada mindsetka ama maskaxda ayay kuu buuxinayaan laakiin ka waran haddii muuqaalkan aad isdhaafisid oo aad daawan lahayd mid gabar qaawan ama qof dad caynayo mid qabyaalad ka hadlayo mid siyaasad aan micno ku fadhin ka hadlayo aad daawan lahayd markaa maskaxdaada qaybta negativeka ayaad u buuxisay oo ah wax aan waxtar kuu lahayn ayaad buuxisay sidaa darteed markaaad bug iyo qalin qaadatay maanta aad qiimaysid hadda kadib marka second kasta waxaad tidhaahdaa hadda ficilka aan sameynay muxuu yahay dhaladeese aan kordhinaya wax ku shubanaya dhaladaas waxa aan ku shubanaysa ma yihiin wax wanaagsan oo waxtar leh oo berri ani iisoo noqonay su-aalahaas isweydii waa su-aasha labaad markaad isweydiisid ma yihiin wax iisoo noqonay ee waxtar leh su-aasha saddexaad aad isweydiinaysa waxay tahay ma ogahay macnaha xirfadaha iyo waxbarashada iyo waxyaalahan aan qabanayo inay yihiin wax ii dhaweynayo horumarkayga iyo hadafyada nolosha aan kale iyo midda aakhiro mar kasta dhalooyinkan aan buuxinayno waa adduun iyo aakhira labadaba ayaan ka shaqaynaynaa markaan spiritualka buuxinayno waa aakhiradii markaan mindsetka buuxinayno waa labadaba aakhiradii adduunka ayaan isku dareynaa markaan boodhiga buuxinaynana sidoo kale labadaba waa isku dareynaa marka maalin kasta gabagabada waxaad kusoo gabagabaysaa su-aasha saddexaad ee noloshaad maalin kasta aad isweydiiso waxay tahay waxaasi dhan ee aan ku shubay maanta afar labaatankii saace lasoo dhaafay dhalooyinka aan ku shubay ma yihiin wax ii dhaweynaya aakhiradeyda ii wanaajinaya sidoo kale adduunkaygana ii wanaajinaya intaa haddaa is weydiisid noloshaada isbedel badan ayaad ku arki doontaa daawade horumar ayaad gaari doontaa daawade waa hubaal isbedel badan ayaad sameyn doontaa kobac dhaqaale ayaad arki doontaa kobac nafeed iyo wanaag iyo aadaab iyo akhlaaq ayaad la imaan doontaa iimaan buuxo ayaad la imaan doontaa sidoo kale deganaan iyo farxad ayaad la imaan doontaa qof kasta ee bini aadam wuxuu raadiyaa adduunka intuu ku nool yahay laba shay taasoo ah farxad qofka inuu farxad ku noolaado labo qofka inuu caafimaad helo farxadda iyo caafimaadkana iskama yimaadaan ilaa maa dhalooyinkaasi wax fiican aad ku buuxisid sidaa darteed maanta laga bilaabo mar walba su-aalahaad isweydiinayso saddexda su-aalood su-aasha ugu horeysa xooga saar su-aasha ugu horeysa dhaladeen ka shaqeynayaan wax ku shubayaa dhaladeen wax ku shubayaa okay waxaan ku shubaya waxaan qabanaya ma tahay mid wax tar iilaho iisoo noqonayso na isweydiisid waay aadaad u mahadsantihiin ramadaan mubaarag dhammaantiinba meel kastoo ad iga daawanaysaan haddii aad cusub tahay daawade ee markii kugu horeysay aad soo booqato janaalkayga soo dhow ha ilaabin inaad subscribe dhahdid facebook hadda igala socdid sidoo kale ha ilaabin inaad follow garaysid facebookayga haddii aad igala socotid podcastaha sidoo kale subscribe ha ilaabin like iyo sharena dabcan waa lagaaga baahan yahay aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye